sara waa mahadsan tahay runaanti horta waxaa xusuusin mudan kulankani inta uusan maanta dhicinin waxaa ka horeysay bishii julaay ee aanu soo dhaafnay inuu wasiirka gaashaandhiga ee dalka ruushka uu booqasho ku tegay dalka waqooyiga korea waxaa la aaminsan yahay booqashadaasi inay ugu golxaaraysay kulanka dhacay kulanka dhacayna caalamku idil baa isha ku haya sababtuna waxay tahay ruushka iyo waqooyiga korea waa laba dal oo marka ay noqoto xagga isbahaysiga waddamadan reer galbeedka aada siyaasad ahaan uga soo horjeeda marka ruushkuna waa laba wuxuu aada isugu taxluujinayay sidii uu taageero ugu heli lahaa dagaalkiisa ukraine marka booqashadan marka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi inta badani waxay daaran tahay sidii ay labada dad u sameyn lahaayeen iskaashi waa tahay ruushka waa waddankaas dagaalka ku jiro muddada dheerna kusoo jira hadda dhowrka biloodo sanadka ka badan dalka ukraine marka maxaa ruushka uu ka heli karaa kim jun on
xaqiiqda horta ruushka waxa uu danaynayo waxa ugu muhiimsan waa inuu ka helo waqooyiga korea madaafiicda ay sameeyaan waqooyiga korea maadaama dagaalkii uu ruushka ukraine la galay run ahaantii saameyn xoog leh uu dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo military ahaan intaba uu ku yeeshay marka ruushka waxa ugu badana uu danaynayo waa sida u heli lahaa madaafiicdaasi ay sameeyaan waqooyiga korea halka waqooyiga koreana iyaguna ay danaynayaan dalka ruushka inay ka helaan cunooyinka sida daqamadig oo kale shidaalka oo kale iyo technolojiyada casriga ee xagga militariga marka waxaa moodaa labada waa tahay cabdirasaaq waxaa jirto in dhinaca kaleeto maraykanka iyo koonfurta kuuriyaba ay walaac ka muujinayaan kulanka labada hogaamiye ee pyongyang iyo moscow ka kala socda marka maxay tahay caqabada uga jirta ayagana halkaas run ahaantii maraykanku dee mar waliba mas-uuliyad baa ka saaran sidii gobolkaasi weliba saldhigyada uu ku leeyahay jaban iyo koonfurta korea iyo waddamada kaleeta ee weliba qaaradda asiaba inuu la socdo afhayeenka amaandhaha la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad mr jake oo maanta la hadlay laftarkiisa saxaafadda waxa uu sheegay inuu uga digayo waqooyiga korea inay hub siiyaan dalka ruushka weliba isagoo sheegay in hubkaasi ay dhacayso in loo adeegsado laynta dalka dadka ukrainiyiinta marka run ahaantii ruushka saameyntiisa hadda siyaasadeed iyo arrintan hadda soo cusbooneetay waqooyiga korea labadaba walaac weyn bay ku haysaa reer galbeedka idil gaar ahaan maraykanka iyo waddamada xulufada uula leeyahay ee kuuriyada koonfureed iyo jaban labadaba waa gartay marka kim jun un hadda sida muuqato waddamada reer galbeedka pyongyang muddaba waa tan cadaadiskan uu jiro ayaga laftirkooda intaasi gantaallo unbay tijaabinayaan marka xulufaysigan hadda ruushka iyo waqooyiga kuuriya maxay keeni kartaa oo dunida inteeda kale saameyn oo khatar ay ku leedahay
sara horta haddaan wax yar dib kuu celiyo ruushku not only waqooyiga korea iyo booqashada maanta oo keliya ma aha waxa saameynta badan yeelatay bilihii lasoo dhaafay ruushku wuxuu si lama filaana xataa uga soo muuqday galbeedka waddamada africa oo ay ka dhaceen afgembiyo tiro badan marka taasi waxay muujinaysaa in ruushka uu markaana raadinayo xulufaysi ka baxsan kuwa gobolka sidoo kaleetana arrintan iyada ah waxay dhanka kale waqooyiga korea oo inta badan aan helinin waxyaabahan technolojiyada ee casriga ah weliba dhowr bilood ka horna waxaa jiray in waqooyiga korea ay isku dayeen inay satellite-ka wax basaaso u diraan hawada ama orbitka ama wareegtada waana way ku gool daraysteen marka waqooyiga koreana waxay aaminsan yihiin inay ruushka ka faa'iidi doonaan technolojiyada casriga xagga militariga halka kuwan kalena ay aaminsan yihiin inay ka faa'iidi doonaan hub ay kula dagaalamaan ama ku socodsiiyaan dagaalka ukraine marka xaqiiqdii ruushku hadda saameynta siyaasadeeda uu leeyahay not only maraykanka keliya laakiin waxaad moodaa caalamkao dhan inay saameyn xoog le ku yeelanayso haddii kuuriyada waqooyi iyo ruushkana ay dhacdo inay heshiis ka gaaraan arrintan hubkaa waxay laftarkeeda jebinaysaa cunuqdatiintii saarnayd kuuriya kuuriyada waqooyi taasoo keeni karta walaaca dunida inteeda kala saamaysa
waa su-aashaan raba inaan ku weydiiya haddiiba ay jebiyaan xataa cunuqabateyntii hubka ee horey u jirtay mid ka mida wadamadii xataa qaybta ka ahaa golaha amniga ee qaramada midoobey maxay ayadana dhinaca kaleeto qaramada midoobey doorkeeda uu noqon karaa
inkastoo tanasiib daro aysan golaha ammaanka iyo qaramada midoobay labaduba dhawaalada aysan xoog badnayn saameyntooda siyaasadeed arrimahan hadda soo cusboonaaday laakiin ruushku waxaa xusuusin mudan inuu ka mid yahay wadamadii saxiixay ee cunaqabateynta hubka ee waqooyiga kooriya la saaray ee kulanka maantana maadaama xooggiisa uu ku saabsanaa sidii ay labada dal isku dhaafsan lahaayeen ee hubka waxaad moodaa ruushku inuu markaana u bareeray inuu cunuqbatayntaasi jebiyo waa haddii hubka uu rabo uu kasoo iibsado waqooyiga korea halka waqooyiga koreana uu isagu siiyo technolojiyada casriga ee militariga marka waxay u muuqataa inuusan markaani ruushka iyo valadimir putin ay midna uusan culays badan hadda aysan ku haynin golaha maanka jimcida qurumaacda